asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta een howlaha farada badan isugu keenno kuwaasoo ah wax aan waayahan aan noollahay la noollahay iyo waxyaalo waayo hore dhacay oo aan soo guurinay waxyaalaha aan waayahan la noollahayna ee dee waa badan yihiin oo waxaa laga yaabaa xubnaha qaybo ka mid ahoo badan inaad ku aragto dhacdooyinka maanta dunida kor yaalla iyo kuwa inagu aynu arkayno ama kuwa horteenna ka dhacahaya oo xubin ah inaad aragto adiga aa la rabaa marka inaad dhaqan geliso oo aad fahanto wuxu waa afkeennii haddii odayaasheennii hore odhan jireen dee aanigan kula hadlaya cabdinaasir iyo adiga i dhegaysanayaba waan odhan karnaa xubin wakhtigeenna la da' maadaamay wakhtigeenna la da' tahayna waa inaan inagu hirgelinno midaasaa muhiim inoo ah waxaa muhiim inoo ah inaynu taas iyada ah aynu hirgelinno oo kabtay taallo intaynu ka qaadno sida kuwii awoyaasheen ay dhaqangal u noqdeen oo kaleento iyo kuwii abkowgeen iyo kuwii maarata macoydeyni kuwa saasoo kalea la rabaa inay iyaguna u noqdaan kuwa dhaqan gal ah oo inagu aynu boodhka ka afuufno oo aan ku dhex fidino dadka oo aaladda u adeegsano oon erebixin ku darno oon tilmaamo ka dhigno taasna innaga ayay ina khusaysaa waana hadba sida aynu inagu waxeenna u hirgelinno bay ka dhigan tahay teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii saddexleyda ahayd mid ka mid a idamka iibi waxaa la yidhi saddex dagaal baa dunida ka jirta waa xubin murtiyeed waxayna ku leedahay saddex dagaal baa dunida ka jirta waxay kuu sheegaysaa maantadan aan joogno dunida inay saddex dagaal ka jiraan haye saddex dagaal bay haddana xubintu inoo sheegaysaa saddex dagaal baa dunida ka jirta kow dagaalka jimicsiga dagaalka jimicsiga dagaalka jaamacadda dagaalka jigraha saddexdaasaa ka jiray ku leedahay waxay ku leedahay dagaalka jimicsiga dagaalka jaamacadda iyo dagaalka jigraha saddexdaa dagaal ayaa dunida ka jira haye si fudud baan marka u isticmaalaynaa saddex dagaal baa dunida ka jirta dagaalka jimicsiga dagaalka jaamacadaha iyo dagaalka jigraha saddexdaa dagaal ayaa dunida ka jirta bay xubintu ina leedahay waxay inoo sheegaysaa saddex dagaaloo maanta adduunka ka jirta haye maxay tahay saddexdaa dagaal adduunka ka jirta dagaalka jimicsiga waa dagaalka ciyaaraha oo aad garanayso banooniga sida laynoogu khalday ee dhallinyaradeennu ay kubadda iyo waxyaalaha la midka ah ay ku noqdeen ama ay caqliba ka dhigteen waa kow waa dagaal laynagu soo qaaday oo laynaga dhaadhiciyey dagaalka jimicsiga ayaa la dhahaa waa kow isaga oo noocyo badan ayaa dagaalka jimicsiga la dhahaa waxaa soo hoosgelahaya fan iyo suugaan buu noqonhaya markii caalamka la joogo oo filimaanta shisheeye ayaa qayb ka noqon haya oo ku soo darmanhaya waa dagaalka jimicsiga waa dagaalka labaadee waa dagaalka jaamacadaha waa dagaalkii tacliinta iyo cilmiga jaamacadaha waa laynoo dhigaa laakiin wax inagu aynu leenahay laguma soo qaato sayid maxamed cabdilla xasan oo koo iyo labaatan sana dagaalamayay oo aad garanaysa jamhadkii dunida ugu horreeyey oo afrikaana jamhadkii ugu horreeyey diyaarad lagu weeraro jamhadkii ugu horreeyey qaaradda afrika ka kaca weli wax taariikh ku dhiga ma jiro waa la qariyaa sababta loo qarinaya maxay tahay dee adaan berenin soo maaha oo waxyaalo kaloo lagu dhigo barta aday kuu taalla waa midda saddexaade haddii ilaahay idmahayo waa dagaalka jigraha waa dagaalka gantaalaha sawaariikhda waad aragtay diyaarada dharowna iyo gantaalo ka qaarad ka qaarad isaga gudbahaya ayaa socdo oo rag samaystay waxna kuma lihid tacliintaadii iyo aqoon-yahankaaguna waxba kama qaban karaan saddexdaa dagaal baa maanta dunida ka jirta saddexdaba inaad fahanto ayaa la rabaa haddii aad tahay mid xubinta dhegeysta mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi fulay iyo bakhaylba waa laga fogaadaa fulay iyo bakhaylba waa laga fogaadaa waa fulay iyo bakhaylba waa laga fogaadaa